إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid a mid ka mid a culimada diinta islaamka ayaa bogaadiyey weerarkii weynaa ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaaday axaddii aynu soo dhaafnay saldhig maraykanka uu ku leeyahay dalka kenya imaamka beesha abgaal ayaa sheegay in weerarkii mandhabay ay waana uga sugan tahay maraykanka taasoo ah inuu isaga baxo dhulalka muslimiinta madaxweynaha dowladda federaalk oo ah nin kusoo barbaaray waddanka maraykanka ayaa dalkaasi uga tacsiyeeyey khasaarihii ku gaaray weerarkii laamu qaar ka mida dadweynaha soomaaliyeed ayaa aragti ka dhiibtay weerarkii xerada laamu ee askarta looga dilay maraykanka iyo kuwa kenya aqoon-yahan soomaaliyeed ayaa ka hadlay saameynta uu yeeshay weerarkii ay maraykanku ku dileen jenaraalkii shiiciga ahaa ee qaasim sulaymaani diyaarad militari ayaa ku burburtay waddanka suudaan iyadoo ay dhinteen dhammaan dadkii saarnaa waa labiyo tobanka bisha jamaadul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo kowda hijiriyada oo waafaqsan toddobada bisha koowaad labada kun iyo labaatanka warkii oo dhan mid ka mid a culimada diinta islaamka ayaa bogaadiyey wararkii weynaa ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaaday axaddii aynu soo dhaafnay saldhig maraykanka uu ku leeyahay waddanka kenya axmed xasan goodax ayaa warkan inoo faahfaahinaya sheekh jaamac cabdisalaam oo ka mid a culimmada diinta islaamka ayaa sheegay in weerarkii lagu xasuuqay ciidamada maraykanka iyo kuwa kenya ee ka dhacay gobolka laamu uu yahay guul uu allaah la doonay addoommadiisa mu'miniinta ah wuxuu sheegay in arrintaas ay mudan tahay in allaah looga mahad celiyo arrintaas waxaan odhan karnaa waa nicmo ilaahay subxaana wa tacaala mujaahidiinta iyo dadka muslimiinta uu ku manaystay cadowgoodiina uu ku jaanguriyey oo ku damaaray ku halaagay nicmadaasina shukri bay u baahan tahay iyo in la garto inuu ilaahay bixiyey inaan awooddeenna iyo ragnimadeenna keliya aynaan ku xaqiijin ragnima waa ay ka dhacday meesha waa laga muujiyey laakiin ilhaaminteeda iyo tawfiiqinteeda iyo yaa iska leh yaa dadka qalbigooda noocaan ka dhigay yaa ilhaamiyey yaa u sahlay ilaahay wuxuu leeyahay markuu reer bani israa'iil inooga hadlayay sal bani israa'iila kamaa aataynaahum min aayatin bayina imise mucjisaan siina reer bani israa'iil bal weydii waman yakfur biaayaati illaah fa ina allaha shadiidu alciqaab aayaadka ilaahay ciddi ku kufrisa ciqaabtiisu way adag tahay marka waa nicmo ilaahay xagga ka ahaatay waxaan waan isaga inaan ugu shukrina ay waajib tahay tii beli dogle iyo tan iyo wixii ka horreeyey oo futuuxaada oo dhan waxa weeye waa nicmo ilaahay noo furay weeye maa yaftax illaahu linnaasi min raxmatin falaa mumsika laha wixii naxariisu ilaahay dadka u furo waxa weeye cidaan isaga ahayn oo kaa joojin kartaa ma jirto waa futuuxaad rabbaaniya ilhaam iyo tawfiiq iyo awood rabbaaniya weeye oo waxa weeye in tansurullaaha yansurkum inoo taal ilaahay waa haddaan u gargaarno wuu noo gargaarayaa waaladiina jaahaduu fiinaa lanahdiyannahum subulana subushu fiqiga oo la fahmo keliya maaha dagaalka qaabkiisa oo la fahmo maaha waxa weeye subulu mataqaanaa tacaawun dadka qalbigooda in ilaahay sujeediyo oo tacaawuno oo ay cadowga u midoobaan baa ka mida waxaa ka mida in technolojiga iyo futuuxaadka ilaahay u furaa ka mida lanahdiyannahum subulanaa tawfiiqdii nooc ay tahayba iyo ilhaamaadkii iyo khayrkii waa la helayaa haddii la jihaado oo ilaahay jidkiisa lagu jihaado culmo badan baa ku fasilay o leedina jaahaduu fiina inay jihaadka inay hor yaabaata ku dhacayso laakiin cilmi barashadii baa soo gelaya cibaadadii oo adbadisaa soo gelaysa wax walba oo khayr oo qofku ku dhaqaaqo waxa weeye waladiina hatadow zaadahum muddan kuwii mataqaanaa hanuunay ilaahay hanuun buu u kordhiyey sheekh jaamac cabdisalaam wuxuu ummadda muslimiinta ah ee bariga afrika ku dhaqan gaar ahaan soomaalida ugu baaqay inay jihaadka u istaagaan oo aan la-aantiis faa'iido la gaarayn waajibku dadkoo dhan booda saalan yahay dhalinyaradu waa inay iyagu dhaqaaqaan laakiin waalidkuna waa inuu ku taakuleeyo maandhow jihaad hadda meelaha qaarkood waxaa ka dhacaysa inuu yidhahdo wallaahi anigu ama jihaadkaan aadaya haddii kale baawur ha la ii gado mooto ha la ii gado saan ha la ii helo waxaase la ii guuri oo la yidhahdo waryowsan uga aadan jihaadka arrintaasi waxa weeyaan waa inxiraaf aad iyo aad u foolxun wey maxay tahay canugaagii inaad gaalo u dirtid degaan gaalo aad u dirta wuxuu kala kulmaayo ma diintiisaa la bedeli doonaa ma fosqi iyo cisaan iyo faajirnima u dhex geli doonaa dal gaalo canugaagii inaad u dirto jihaadkiina aad maaragta u aragto halaag waxa weeye haadaa caynu linxiraaf weeye inxiraaf aad iyo aad u weyn weeye bulshada haysta qaarkeed waxaa la gudboon waalidka inay ilmaha diyaariyaan oo iyagii haddaysan dhici karin halkii canuga oo shahaado ilaahay ku irsaaqa waxaa leeyihi toddobaatan eelkiis ka midu jannada ugu shafeecaya marka janatulfirdows meeshii u sarraysuuna mujaahidku leeyahay meelaha u sarreeya ayuu leeyahay marka ma weynaan ilaahay rumaysnayn iyo risaaladiisa iyo nebiga maynaan rumaysnayn haddaynu rumaysannahay ma warkaasaynu xaggee inaga maraya warkaas marka lagu leeyahay toddobaatan buu u shafeecaya min ahli beytihi ah xaggee arrintaas inaga aaday ilmaha dhallinyarada waa in la diyaariyaa dhallinyaradu dalkooda waa inay difaacdaan haddii kale waxaan ku talagelaynaa jiilasha soo socda oo baasha cilmaaniyada lagu tarbiyeeyo oo gaaloobaya oo aan diinba aan ku dhalanaynin dembigooda inaga sii xambaarayna ilaa inagaa gacanta ka bixinay diintii qaaliga ahayd ee ilaahay ina siiyey subxaana wa tacaala dadkani maantay fursad weyn bay haystaan hadday kacaan oo diintooda difaacdaana ajarka ilaa iyo qiyaamaha dadka diintaas ilaahay ku dhaqmi doona oo dalkaa ilaah ku caabudi doona ajarkooda waxbay ku yeelanayaan cid kastoo jihaad jihaadka wax macnihiisa loo gaari waayey ajarkiisa waxa weeye dalkan buqcadaas inta ilaahay lagu caabudayo ajarkaa waxbaa ku leeday marka waxa weeye jaanis weyn weyn weyn baa ummadda u furan dalkan si kale maanta gumaysi kaga bixi maayo weerarka daraa subax ka dhacay xiro milatari oo ku taala gobolka laamu oo ay kenya muslimiinta ka haysato waxaa lagu dilay toddoba iyo toban askari oo maraykan ah iyo sagaal kenyaati ah waxaana lagu gubay toddoba diyaaradood iyo shan gaari oo kuwa maraykanku sameeye ah sida lagu sheegay bayaan ay soo saartay xarakada mujaahidiinta al-shabaab imaamka beesha abgaal ayaa sheegay in weerarkii mandhabaay ay waana uga sugan tahay ciidamada maraykanka taas oo ah inay isaga baxaan dholalka muslimiinta ciidaruud sabriye ayaa warkan inoo faahfaahinaya imaamka beesha abgaal imaam maxamuud xaaji xaamuud ayaa ka hadlay weerarkii weynaa ee ay doraad xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaaday saldhigga maraykanka oo ku lahaa laamo halkaas oo lagu dilay toddoba iyo toban askari iyo sagaal kenyaan ah loogana burburiyey toddoba diyaaradood iyo shan gaari oo nooca dagaalka ah imaamka ayaa uga horreyn muujiyay dareenkiisa ku aadan dhacdadaasi alxamdulilah alxamdulilah alxamdulilah ilaahay baa mahadle ilaahay baa mahadle aad baan u soo dhowayeynaa ilmo farxad gelisay anugu iqabowsanay haddaan nahay waxgaradka odayaasha gobolka guud ahaan gaar ahaan haddaan ahay imaamka afgaal shalay inta xarbigu socdoo dhan ilaahay baan baryaynay ducadaan wadnay markuu soo gebagaboobay oo guushu ay noo soo gudbisay kama dambaystii bahda warfaafintu aad iyo aad ayaan ugu ilqabowsanay ugu faraxnay shacabka dham ayayna farxaddaas mataqaana muslimiinta ah ayaana la wadaagay hadday ahaan lahayd dibadda kuwa jira hadday kuwa dalka jooga aan lahayd xaruntan gobolka shabeellaha dhexna si weyn ayaa arrintaas mataqaan looga soo dhoweeyey muslimiintuna ay ugu farxeen insha allahu tacaala allah subxaana wa tacaalana waxaan ka baryaynaa sidaas iyo si lamid ah in hawsha allah subxaana wa tacaala uu nooga dhiga insha allahu tacaala wuxuu sheegay in dhacdadii laamo ay maraykanka ugu sugan tahay cibro ah inuu isaga baxo dhulka muslimiinta cashakumay ka qaadan karaan inay dalkeenna isaga baxaan kuwa jooganay ka qaataan dib dambanaysan ugu soo naqanin cagaha wax ka dayaan halkaasay mare sababtoo ah waxaa loo camrayo beentuu sheegaayey waa ciidanka maraykanka tan ku dhacdana waa ujeeda hajabka iyo halaaga waxay sheegtaan inay tababar milatariya caalamiya ay qabaan marka waxaa ka tababar badan way sara yihiine kuwa allah subxaana wa tacaala tawjiihahaayo ou toosinaayo ou tasniyeyhaayo ou tilmaamayo ou gacantahaayo ayaa ka tababar badan ka cilmi badan guusha mataqaan iyo sheeg ayaga ayaa helaayo gobolka shabeellada dhexe ayaa ka mid a meelaha sida aadka ah looga hadalhayo weerarkii laamo ee uu maraykanku khasaaraha badan ku gaaray madaxweynaha dowladda federaalka oo ah nin kusoo barbaaray wadanka maraykanka ayaa dalkaas uga tacsiyeeyey khasaarihii ku gaaray weerarkii laamo haashim cabdinaasir ayaa warkan inoo faahfaahinaya madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo oo inta badan cimrigiisa kusoo qaatay dalka maraykanka horena u sheegay in dagaalka ay ka wadaan soomaaliya uu yahay mid lagu difaacayo shacabka new york ayaa cambaareeyey weerarkii weynaa ee xaddii lagu qaaday saldhigga laamo wuxuu sheegay in weerarku fashilmay haddana wuxuu qoraalkiisa ku lafaaqay hadal tacsi ah oo tiiraanyo leh oo u muujiyey maraykanka inuu la qaybsanayo khasaarihii dhimasho ee halkaa ku gaaray war ka soo baxay dowladda federaalka ah ayaa lagu cambaareeyey weerarkii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaaday saldhigga ciidamada maraykanka ee mandabay ee gobolka laamo dalka kenya madaxweynaha dowladda federaalka ah ayaanan ka hadal duqeyn oo maraykanku toddobaadkii lasoo dhaafay ka geystay duleedka deegaanka kuunyo barrow oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose oo lagu dilay ganacsada caan ahaa iyo in ka badan toban neef oo geel ah sidoo kale waxay warqadiisa tacsida ah ku soo aaday xilli hameenkii axadda saacada ka hor uun weerarkii laamu ciidamada kenya duqeeyeen guri uu ka jiray aroos oo ku yaala tuulada dhuyac garoon oo u dhow deegaanka diif ee gobolka jubbada hoose saddex qof oo laba carruur yihiin midna haweene yahay ayaa halkaa lagu dilay mana u dimqanin madaxweynaha dowladda federaalka balse wuxuu si tiiraanyo leh uga tacsiyeeyey askartii maraykanka ee lagu laayay laamu dad badan ayaa aad ula yaabay mowqafka dowladda federaalka ee ah inaan soomaalida rayidka ah loo tacsiyeeyin markii uu shisheeyuhu duqeeyo taabeddelkeedana shisheeyaha si indhala-aan ah loogu tacsiyeeyo iyadoo uu qoyan yahay dhiiggii ay ka qubeen shacabka soomaaliyeed qaar ka mida dadweynaha soomaaliyeed ayaa aragti ka dhiibtay weerarkii xerada laamu ee askarta looga dilay maraykanka iyo kenya warbixin warkan la xiriirta maxamed cali aadan ayaa soo gudbinaya dadweynahan oo nagala soo xiriiray dalka iyo dibadda ayaa waxa ay soo bandhigeen dareenkooda ku aadan weerarkii laamu waa kuwan iyagoo cabiraya shucuurtooda kuwii naftooda horay kuwa waxa weeye guusha islaamka usoo hoyey kuwa muslimiinta kaga farxiiyey kuwa waxa weeye kaga cadhaysiiyey gaalada kuwa kaga cadhaysiiyey awliyaa u shaydaanka kuwa kaga cadhaysiiyey mushrikiinta kuwa kaga cadhaysiiyey dimuqraadiyiinta iyo hirhudada kaga farxiiyey muslimiinta islaamkana guusha usoo hoyey tan waxa weeye ilaahay wuxuu uga yimi meel aysan filanaynin markasta ay dibaadaad keentaan diyaaradihii ay waxaweye muslimiinta iyo muwaxidiinta ay ku duqeynayeen ay ku beegsanayeen gaaraxtada iyo muslimiinta ay ku leynayeen xoolaha waxa weeye bartooda intii loogu yimi dab la qabasiiyey ilahay ciidankiisii u soo diray wamaa yaclamu junuuda rabbiga ilaa huwa bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu ummadda islaamka meel kastoo aada joogtaan ilaah xifdigiisa idin geliyo bacda taxiya ilaah ku mahadsan ilaah ku mahad leh jabka iyo halaaga iyo baca ku dhacay saldhigaas ku yaala laamu ilaah ugu xamdinaynaa insha allah raggii naftooda u horay raggii camalkaha aadka u weyn ee muslimiinta caalamka gaar ahaan muslimiinta soomaaliyed bariga afrika ku nool aad uga farxiyey alxamdulilah alxamdulilah raggii camaliyada ka qaybgalay ilaahay ajir xasanada ka siiyo aflaxat alwujuuh muslimiinta soomaaliyeed haddaan nahay aad ayaan usoo dhoweynaynaa aad ayaan ugu faraxsannahay quluubteena iyuu shaafiyey wallaahi bilaahi muslimiinta maanta dareenkooda lama soo koobi karo sida ay ugu farxeen cadowga saliibiga ee maraykanka iyo khasaaraha aadka leexaad kale ee la gaadhsiiyey gaadiidkiisii iyo diyaaradihii uu cadowga adeegsanayay ee muslimiinta uu ku xasuuqayay oo mujaahidiintu ay beegsanayaan oo gubayaan wallahi wax aada lagu farxo aada buu quluubtaanana maanta ugu farxay alxamdulilah mujaahidiinta waxaan leenahay sidaa iyo si ka badan weli laga suugay ragga maanta ay muslimiinta ku tiirsan yihiin ee maanta gaalo nagaga filan oo mujaahidiinta wiilasha yarkaa ee qoryaha wata weeyo ilaahay guul ha siiyo cadowgana ilaahay meel kasoo joogo ruucbi iyo halaag allaha ku rido aada iyo aad baan usoo dhaweynaynaa markaanu nahay dadweynaha muslimiinta ah soomaaliyeed boqolkiiba boqol waan soo dhaweynaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu weerarka waxa weeyaan waa weerar si wacan loo soo qorsheeyey oo waxa weeye si aad iyo aada u xeeldheer loo soo qorsheeyey oo waxaa marka la daawado sawirada la arkayaa diyaaro gubanayo iyo waxyaabo badanoo gubanayo waana hambalyeynaynaa ilaahayna waxaan uga baryaynaa in jabka iyo mid ka sii weyn uu ilaahay mataqaanaa ku kallifo oo garabkooda maxaan ku dhahdaa alla ka baxo awalba alla kuma jirin garabkooda ee ilaahay inuu mataqaanaa jebiyo muslimiintana ilaahay garabkooda galo oo guusha siiyo dhammaan walaalaha muslimiinta ah waxaan leeyahay haniian lakum haniian lakum xadiidkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo yajtamicu kaafiruun waqaatiluhu fi nnaari abadaa sala allahu calayhi wasalam waxaan leeyahay hawsha ha socoto cadowgana wuu jabay dadka soomaaliyeed ee isticmaala baraha bulshada ayaa si aada u hadalhaya weerarkii weynaa ee laamu sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinaya abubakar aqoon-yahan soomaaliyeed ayaa ka hadlay saameynta uu yeeshay weerarkii ay maraykanka ku dileen generaalkii shiiciga ahaa ee qaasim suleymaani hogaamiyaha iiraan ayaa ku dhawaaqay borordiiq saddex maalmood ah isagoo ugu hanjabay maraykanka inay ka argudanayaan dhanka kale baarlamaanka maqaarsaarka ah ee ciraaq ayaa xadaheed u codeeyey qaraar lagu dalbanayo in dowladdu soo afjarto joogitaanka milatariga shisheeye ee waddankaasi kadib dilkii suleymaani laakiin trump ayaa wuxuu ku hanjabay inuu cunaqabateen kusoo rogi doono baqhdaad dhanka kalena wuxuu sheegay inuusan ka bixi doonin ciraaq haddii aanan la bixin qiimaha lacageed ee maraykanka kaga baxday dagaalkii uu dalkaasi ka galay haddaba qaasim suleymaani nin nuuce ayuu ahaa waxaa si kooban uga waramaya aqoon-yahan ibraahim saciid falanqeeya arrimaha geeska afrika iyo bariga dhexe kaasoo sidoo kalena ah dhaqaalayahan
qasim suleimani waxaa lagu tiriyaa markaa ragga xagga militariga analysiska samaynaya ay ay eegaan shakhsiyad saameyn fara badan oo xoogan lahayd isla markaana aada ugu dadaalayay inuu ilaaliyo maslaxadda eeraan qalalaaso fara badan oo eeraan ka dhici lahaana ray oo wadano kale u raray oo intuu dagaalku ka dhici lahaa waddanka gudihiisa meelo kale u raray taasina ay tahay istaraatiijiyado de military ahaan iyo waddan ahaan la isticmaalo si aan waddanku u noqon qormo kacsan ee uu noqdo qormo negi in siyaasaadka kacsanaanta ee ka jira waddanka la raro political tensions wadano kale loo raro adigoo ka dagaalamaya meelo kale maslaxadda guud ee waddankaagana daryeelaya intaasi kadib wuxuu ka waramay saameynta uu yeelan karo dilka qaasim sulaymaani qaasim sulaymaani dilkiisu wuxuu dhacay saddexdii bishii january labada kun iyo labaatanka dilkiisaas waxaa sida siyaasiyiinta ay qaada dhigeen lafaguraa arrimaha siyaasadda gibilka bariga dhexe gaar ahaan waxay xuseen saameyn taban oo xoogan inuu ku yeelan doono gibilka bariga dhexe gaar ahaan xagga arrimaha bulshada iyo isugooshidda agabka adduunka marinadii laysku marayey ee istraatiijig ahaa sida hormus canal oo kale marinka hormus oo isaguna istraatiijig ah kaasoo la xusay boqolkiiba koob iyo labaatan tamartii adduunka labadii kun iyo sideedii la kala iibsaday in ay soo martay marinkaas laguna tilmaamay ragga inta badan la fagura xagga marin biyoodadu inuu yahay marin istraatiijiga eeraanna iyadu dul harhsanaysaba oo halka marinka ay adduunka ugu dhoofinaysay saliidda ah waxaa kaloo uu saameyn taban oo xooga uu ku yeeshay in isla markii dilkaas uu dhacay shidaalka adduunku uu kor u kacay boqolkiiba saddex seeladaha adduunka taasoo ka dhigtay foostadii shidaalka ahayd inay noqoto sagaal iyo lixdan dhibic shan doolar oo halkii abid ugu sarreysay ay gaadho marka loo eego sebtembar labadii kun iyo sagaaliyo tobankii qaasim sulaymaani wuxuu ahaa nin muddo badan la soo shaqeeyey maraykanka dilay waxay isaga iyo maraykankuba bahwadaa ku ahaayeen daadinta dhiigga dadka muslimiinta sunniyiinta ah balse waxaa muddooyinkii dambe iska hor yimiday masaalixdooda qaasim sulaymaani ayaa dad badan oo muslimiin ah ku xasuuqay waddamada ciraaq iyo suuriya iiraan way hanjabaysaa lamana oga halkay ku dambayn karayso xiisadda ka dhaxaloosan iyaga iyo maraykanka ugu dambayntiina diyaarad militari ayaa ku burburtay waddanka suudaan iyadoo ay dhinteen dhammaan dadkii saarnaa militariga dalka suudaan ayaa shaaca ka qaaday burburka diyaarad militari taas oo kusoo dhacday deegaan galbeedka ka ah gobolka daarfuur galabnimadii khamiistaynu soo dhaafnay waxaana ka dhashay inay dhintaan dhammaan dadkii saarnaa oo tiradooda lagu sheegay lix iyo toban ruux dadka dhintay waxaa ku jira mas-uul u shaqaynaya qaramada midoobay islamarkaana ka soo jeeda dalka suudaan iyadoo ay la dhinteen qaybo ka mid ah qoyskiisa waxaa intaasii dheer in burburka diyaaraddan ay ku dhinteen garsoorayaal iyo saraakiil ka tirsan militariga waddanka suudaan diyaaradda burburtay oo ah noocyada ay samayso dowladda ruushka ayaa soo dhacday shan daqiiqo kadib markii ay ka duushay garoonka deegaanka aljaniina ee ay isticmaalaan ciidamada militariga waddanka suudaan warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa naga intaa dhegaysigiinana waad ku mahadsantihiin